magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle waxaa marba marka ka dambeysa kusoo badanaya dhalinyarada ku shaqaysta gaadiidka loo yaqaano mooto bajaajta taas oo aad looga isticmaala magaalada jowhar iyo tuulooyinka hoostaga waxayna shaqaabuur u noqotay dhalinyaro badan oo ku nool halkaasi dhalinyarada ku shaqaysta mootada bajaajta ah ayaa isugu jira mulkiilayaal leh mootooyinka ay ku shaqaystaan iyo kuwo ku shaqaysta xirfadda darawalnimada islamar ahaantaana wada mootooyin dad kale leeyihiin si ay nolol maalmeedkooda uga soo dhacsadaan cabdikariin cabdulaahi oo ka mid a dhalinyarada ku nool jowhar waxa uu ku shaqaystaa mootada bajaajta taas oo uu sheegay inuu ka maareeyo noloshiisa iyo midda qoyskiisa waxa uu ka waramay caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada ku shaqaysta gaadiidka mootobajaajta waxa uuna sheegay in caqabadaha ugu weyn oo ay la kulmaan ay yihiin wadala-aanka jirta magaalada jowhar dhanka kale dhalinyarada ku fikiraya inay tahriibaan ayuu ugu baaqay inay waddankooda ka shaqaystaan waxaa hirshabelle jowhar wallaahi nolol maalmeedka bajaajka waa mid iska liid sababtoo ah maalin way wanaagsan tahay maalin waa iska cunta maalin maalin waa shid maalin waa heliid marka kasoo qaadka ilahi iska locaa maalintii wilaynaysa alxamdulilah maalintaa weyn alxamdulilah wallaahi waxaa kala kulmay sida shacabka kale qofa aad inay heshiisaan markaa meesha aad geys oo ku yeel cagtii tusaale in kees qofa inta ka qaada meelaha geesaal daroqaysi halku iskaaliyaan hostoolr taas inta badan wayna qabsataa khaasatan dhanka dumarka sababtoo qofka dumara waa heshiisya intaa ka qaaday marka hal dolar nus muka ku dhaca qofka dumar waa masjidi kartiin inkees narga hore asjida sababtoo dumarna waay waxay muka qabsan karta inkees marka inaa fasaxi lilaa marka caqabadaad waxaa kamid sida safar safar marka aado kale banaanaka marmar adi dhibkeeda walaa mootuwa iska dhibkeeda badan waqtiyi roobka walaa aad baa ugu xiran sababtoo ani xaafadihii karkishan haddana roob roob marka uda xaafadii dhiiqay noqday laamileeda karlaamiya adamka roob dadan laamiya rafaadsi marka waxaan halkan baaqa ugu diri lahaa madaxda hirshabelle cali cabdullahi xuseen cali gudlaabe inuu wax badan aad ugu bedel gobolka shabeellada dhex maadaama ay tahay caasimadda wallahi waxaa dhilaha dhalinyarada inuu soomaalida xor ugu maada mogtay dalan dalkaada aan dareen ku joogwa marka waxaa dhilahay darkiina iska joo sababto maanta inaad ka tahriibtin gees familkaada oo hanti haysanin maanta horta waxaa bixi karabtan ilaahay noloshiisa oo waalidkiisa u waasiciyo hanti haystaan oo diyaar dalka dhiibi karo haddii habartaay aabaa aysan hanti haysan maxaa ku dhilaa dalkaa iska joog ama bajaaja lagu gado ama si kale shaqa kale inkees tahriib habagay sababtoo intii magafa lagu erla waalidiinta akurbeeleed oo ka habaar qaaded ad iska baaga muudaaron oo waddankaa iska joog sababtoo ah haddaa dhalinyarna had aniga kula hadlayni secondary school lameeyaa ahayd jaamacadda inaa gala harjiin haddana waxbarashada soomaliya waa keenja sababtoo ah waxaa arkay nin waxba wax soo bartay shahaado walba haysto baagamuuda dhalinyaro meeqa had waxba haysto oo mootooyin wadaan marka niw wallahi soomaaliya waxbarashada aad u haysta marka waxaa ilaa madaxda niw dhalinyarada inay shaqo u raadiyaan sababtoo ah dhalinyaro walba waddankiisa waxaa ku yaala maanta haddaa dhalinyarada boqolkiiba saasta boqolkiiba boqol abeed soomaali jacaadna joogto nin walba waxay ku leemay sababtoo ah waddanka in laga caro waxaas gaadiidka mootobajaajka oo laga isticmaalo inta badan gobolada dalka ayaa shaqaabuur u noqday dhalinyaro badan oo ka caban jiray shaqo la'aan baahsan oo dalka ka jirta